الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة في الله waxaan kusoo dhex jirnay oon ka hadlaynay aadaabta maalinta jumcada iyo salaadeeda hakad ayaan gelinaynaa wax yarna waxaan u wareegaynaa mas'ale muhim ah oo maalmaha socota oo sheekooyinka suuqa iyo fadhi ku-dirirka iyo warbaahinta meel walba la hadal hayo qadiyadaasi waxay tahay dastuurka iyo nidaamka loo samaynayo mujtamac muslima sida soomaaliya oo kale dadka markaad aragto ka hadlaya mawduuca isagaa intooda badan nin diidan oo ka soo horjeeda iyo nin taageersan oo garab taagan laakiin waxaa qariib ila noqdo la yaab noqotay midka diidanna wuxuu u diidayaa calashaani waxaan ka dhex muuqanin masaalixdii iyo danihii reerkoodaan ka dhex muuqanin kan taageersanee u ololaynayana waxaa u muuqata inuu dastuurkan iyo nidaamkani u goynayo sad dheeraad ah oo kafadda uu xaggiisa u rajaxayo waxaa qariib ah in hardankii iyo looltankii qabiilku iyo qabyaaladdu meel walba intuu nala galayoo meel walba inala jiiray xataa qadaayaadkeennii asaasiga ahaa inay aasmaan welina aan ka hadlayno annagu naga jiraa iyo annagu nala jiraa oo maxaad isu weydiin weydeen ilaahay tabaaraka wa tacaala sharciguu idiin soo dejiyey caqiidada aada rumaysan tihiin allaha aada masaajidkan usoo gasheen dartiyeed u tukanaysaan muxuu ka qabaa sharcigiisii ma waafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay way ka muhiimsanaan lahayd walow aynan ka madhnayn ummadda muslimkaa dad mas'alada dhankaa ka fiirinaya doodooda ay ku salaysan tahay laakiin aqlabka muranka iyo doodta iyo taxliilaadku dhankaa kuma wajahna waxaad mooddaa kitaabkii rabbi intaan gadaal ka tuurnay wax nooga muhiimsan inayna hor yaallaan mid baan hormarinayaa ummaddaas in dawladi u dhalato oo nidaam loo sameeyo oo cadaaladii soo noqoto oo midka hijrooday ee carara ee qaxay uu soo noqdo oo cizigeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii u soo noqoto waa matlab iyo hadaf ay waajib tahay in laga shaqeeyo waajib sharciga aweeye in laga shaqeeyo say usoo noqon lahayd say ummaddana dib isugu urursan lahayd say wax jira u noqon lahayd waa arrin aan hadal ku jirin waay dood in la geliyana mabahaba laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay nidaamka iyo dawladda aada rabto inaad dhistaayi waa noocee asaaskeed rabtaa inaad ku istaajiso jidkeesa loo marayaa meeshaa weeye qodobka mixwarka ah ee muhimka ah ee aragtidu ku kala tegayso asal diinteenna qawaaciddeeda asaasigaa ka mid a masaa-isha imaamiga ah iimaaniga ahee diinta asaasheediiyo qawaaciddeeda waaweyn ka mida ayaa wuxuu yahay in ruuxa muslimkii uu fahmo kelimatu tawxiid markuu ku dhawaaqo laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo macnaha soo galaya waxaa ka mida xukumka ilaahay baa iska leh ilaahay baa sharci dejinta iska leh xalaalaynta iyo xaaraamaynta allah baa iska leh nidaam wax xalaaleeya wax xaaraameeya allah baa xaq u leh laa ilaaha ila allah markaad ku dhawaaqdo macnahay ku fahansiinaysay ka hadlaysay ka mid tahay ربنا وحي تبارك وتعالى ألا له الحكم ألا له الخلق والأمر الله ومدك قوني أولئن للو ذاين أبورك أمرك له أبورك إسكا إسكاله معيد باكو هايسته dhammaan waa loo ogol yahay inuu abuurkiiyo kownkan isagu abuurtay oo maamusho amarkana waa in loo ogolaado oo amarkaa waxaa soo gelaya amarka kowniga maamulka amarka uu kownkan ku maamulo cidduu doonuu dilaa kalama tashado cidduu doonuu nooleeyaa kalama tashado cidduu doonuu cizeeyaa kalama tashado cidduu doonuu dulleeyaa tasarufka kownkani gacantiisuu ku jiraa cidina wax ma weydiin karto amar kawniya waa sida uu amar kawniya u leeyahay buu amar sharcigana u leeyahay amarka sharcigana waxaa laga wadaa xalaalaynta iyo xaaraamaynta sharci dejinta dastuur iyo qaanuun yaa iska leh cidda abuurka iska leh baa iska leh abuurka ma ku haysataan maya maxaad amarka ugu haysataan maxaad sharciga ugu haysataan maxaad qaanuun dejinta ugu haysataan ood faraha ula gasheen hawl sahlan maaha waa hawl xaq ilaahay khaalisoo gooni u leeyahay waay cid faragelin kartana ma jirto malag walaa nebi walaa rasuul walaa caalim cid kalea iska baddaaya dadkaa ilaahay soo dirsaday iyo khalqigaa uu soo dirsaday wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraameeyey bay khalqiga soo gaadhsiiyaan laakiin xalaalaynta iyo xaaraamaynta ilahay baa iska leh saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi qolyo waxaa jirta ilaahay risiqa uu bixiyey qaarna iska xalaaleeyey qaarna isu xaaraameeyey qaarna iska xaaraameeyey qaarna isu xalaaleeyey waxay yidhahdeen intanna waa noo xalaal intanna waa naga xaaraam su-aal baa xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala waxaa tidhahdaa baa le nebi ow qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin war bal ka warrama risiqan ilaahay idiin soo deji fajacaltum minhu xalaalan wa xaraama oo qaarna xalaal ka dhigteen qaarna xaaraam ka dhigteen qul allahu adina lakum ma allah baa idiin idmay waa su-aal weyn wa ma allah baa xaqan lahaaye ma ciddii xaqa lahayd baad fasax iyo idan ka haysataan am cala allahi taftaruuna mise allaad ku been abuuranaysaan labadaa mid waaye dabcan idan ma haystaan keliya waxaa soo hadhay ilahay buu ku been abuuranaya waxaa kaloo rabbiga yidhi tabaaraka wa tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam ya'ban bihi illah ma waxay leeyihiin cid ilaahay wax la wadaagta oo u jidaysa wuxuusan ilaahay idmin wuxuusan ilaahay idmin cid baa jidayn karta ruuxa qabaayey ilaahay buu khalqigiisa wax la wadaajiyey cidda wax jidaynayse wax xalaalaynayse wax xaaraamaynayse u aragta inay xaq u leedahayna ilaahay xaqiisii khaaska ah bay ku haysataa wax rabbi leeyahay baad faraqa ku dhegantahay ood ku haysataa ma cid ilaahay wax la wadaagtoo kownkan la wadaag oo uu idiin jidaysay baad jirta hawlahan jawaabtu waa maya waxaa kaloo rabbiga yidhi tabaaraka wa tacaala walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadib ha dhihina beenta carabkiinu sifaynayo dartii ha dhihina kani waa xalaal kanina waa xaaraam si aad ilahay ugu been abuurataan waa been yaa xalaaleeyey yaa xaraameeyey yaa idiin fasaxay yaa idiin ogolaaday masaladaasi waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ilaahay wuxuun ka raba janno ka raba dembi dhaaf ka raba ribo ka raba oo aakhare wuxuu raja'a qaba mas'aladaasi waxaa la doonayaa inay agtiisa caddahay wuxuu ka qaban karana uu ka qabto wuxuu qaban kari waayana markay ugu yar tahay inuu faraha ka taago o isaga fogaado laakiin inaad istaagtay dawrkii xalaaleeye iyo xaaraameeye ood qaanuun iyo dastuur dejiso ama aada saxiisood socodsiiso mas'alo sahlan ma ah sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala kuma fududa xaaladan hadda jirtaana wayba ka sii daran tahay haddii nin sheekha sharci uu inoo dejinayo xalaalayn iyo xaaraamayn ama culima dejinayso ama dad muslimaba dejinayaan malaha hawsha waaba lagu kadsoomi lahaa dadka qaarkood laakiin su-aalo dhowra inaad isweydiisaan baa muhima dastuurkan iyo nidaamkan aad u doodaysaan id u dagaalamaysaan qaar badan oo idinka idinka mid a qaar badanna ayba tartan ugu jiraan say goobta u tegi lahaayeen oo shukaansiga iyo qabanqaabada iyo orodka iyo dagaalka iyo war xageed ku orta waxaad u socoto miyaad garan waxaad u socoto ma fahmaysaa arrintaa iyada ah su-aasha ugu muhiminaysana isweydiintana waxay tahay yaa dejiyey dastuurkan iyo qaanuunka yuu ka soo jeedaa man ilmasdar yaa iska leh ma muslim baa ma culimaa maya dastuurkan dhaqaalihiisa iyo ragga dejiyey intaba waxaa wadata umamulmutaxida iska leh u n kaa iska leh u n-na isaga sheekayn mayno u n muxuu yahay ka sheekayn mayno u n baa dejiyey rabbigeenna qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay war dadka mu'miniintow kuwa idin xigaha samaysanina oo muslimiinta kale aad ka xigsataan allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi laa ya'luunakum khabala idinka gaabsan maayaan fasaad wadduu maa canidtum dhibkiinay jecel yihiin iyo mashaqadiinna qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim nacaybka idiin qabaani carabkooduu ka muuqda iyo afkooda wamaa tukfii suduuruhum akbar waxay laabtoodu qarsanaysaana ka weyn waxaa afka ka soo baxaya baddii dhibicdan afka ka soo baxday ay ka timid baddii qalbigay fadhidaa qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluuna haddaad wax fahmaysaan aayadaha waa idiin caddaynay buu alla yidhi tabaaraka wa tacala haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum war waad jeceshihiin iyaguna idinma jecla wa tu'minuuna bilkitaabi kutubta ilaahay soo dejiyo dhan waad wada rumaysantihiin iyaguna kiinna ma rumaysna waidaa laquukum qaaluu aamanaa hadday idinla kulmaanna waxay leeyihiin waan rumaynay oo annaga laftannadu mu'miniin baanu nahay ha annaga danihiinaan wadnaa masaalixdiinaan wadnaa ha dawladdiinaan ka shaqaynaynaa nidaamkiinaan ka shaqaynaynaa inamaa naxnu muslixuun annaga unbaaba wax hagaajina yaa kale allah tabaaraka wa tacaala waa sii waday shanigooda ilaa rabbigeen yidhaahda tabaaraka wa tacaala in tamsaskum xasanatun tasu'hum xaalad wanaagsane hadday idin taabato barwaaqo midnimo walaalnimo isjacayl hadday idin taabato xaalad wanaagsani iyaga way xumaynaysaa tii xumayd hadday idin taabatana way ku farxayaan ma kuwaasaa idin dejinaya oo dawlad idiin dhisaya oo isukiin keenaya oo mustaqbal idiin samaynaya oo idin midaynaya masdarku waa masdar mashbuuh ah waxaa la yidhaahdaa yaydu goormay noqotay mid adhiga raacda adiga bal ka warrana yey adhi la joogto ilaalinaysa soo wax qariiba maaha ama ma ahee tuuggii goormuu noqday waardiye tuug waardiye ah oo guri ilaalinaya ka war ama ma ahee fircoon goormuu noqday naasix dadka u naseexeey ama ibliis goormuu naasix noqday waa qariib muslimiintu inay ku xasilaan oy kalsooni siiyaan oo ay ku dagaan nidaam baa la idiin soo dejiyey iyo dastuur idin anfacayo dalkiinna iyo dadkiinna anfacaya oon la isweydiinin yuu ka socdaa yuu ka yimi waxaa kaloo su-aal mudan dastuurkan la sheegayo mar horeo wakti laga joogaa muswado ka mid ah suuqa lasoo dhigay oo luuqadaha soomaaliga iyo carabiga iyo ku tarjuman carabiga iyo soomaaliga iyo ingiriiska waa laga guuray kaa markii dadka lagu maaweeliyey baa ku kale la samaystay idaacadaa la furay telefishinaa la furay kasoo raa'iyo dhiibtaa la yidhi idinka iska hadaaqa laakiin geeljire ushiisa meeshuu ka goynaya isagoo garanayuu ku yidhaahdaa xaggeen ka jaraa iska hadhadla idaacadaha ka dooda telefishinada ka dooda laakiin yaaba ku talagelinayaba horta su-aasha isweydiintana waxay tahay dastuurkan dadka loo kulminayo ilaa maanta nuskhadiisa la rabo dadka in la hordhigaayo bannaanka ma taalla lamana akhriyin maxaa loo qarinayaa waa su-aale caalamka markaad fiirisaan dasaatiirta ummadaha la hordhigo wakhti dheer bay ummaduhu sii akhriyaan oo ka baaraan degaan kadabada wixii aan ku habboonayn ama gaal ha noqdeen ama muslim ha noqdeen kadibna waxaan ku habboonayn bay ka saarsaaraan oo ka doodaan dastuur inta la qarsaday oo khaanada la gashaday la doonayo in si kadaa miiska loo soo saaro kadibna odayaal la yidhahda qalinka ku jiida wabilahi tawfiiq dee ma warbayaallaba waad ku qasbantihiin ha shacabkii baa qaatay afti baa loo qaaday waa la mariyey adigu weligaaba meelaha ka jaqjaqle hadal maxaa loo qarinaya waa su-aale maxaa ku jira ya jirta timirta laf baa ku jirta wax la qariyey soomaalidu waxay yidhahdaan wax la qariyey qurun baa ku jira waxbaa dhex yaalla waxa dhex yaallana waa soo bixi doonaa waa su-aal kale dasaatiirta marka la marsiinaya ama mujtamaca oo dhan baa ka codeeya caalamku siduu yahay baan ka hadlaya shareecada wax waafaqsan iyo wax khilaafsan kama hadlayo mujtamacaadka qaarkaadoo xaalaadkan oo kale ku jirana waa la sameeyaayoo way sameeyaan ummadahan caalamka haystaa maanta sidan way yeelaan laakiin su-aasha isweydiintana waxay tahay odayaal iyo dadaan aqoon lahayn in meesha inta lagu uruuriyo la yidhaahdo dastuurkii ma akhrideen haa waan akhrinay ma qaadateen waan qaadanay gacanta taaga ma saasaa dastuur lagu mariya gacanta taaga dasaatiirta sidoodaba luqadda ay ku qoran yihiin xataa waxaa fahmi kara oo keliya dadka ahluikhtisaaska dadka qawaaniinta iyo dasaatiirta iyo sharaa'icda iyo akhristay baa inta badan fahmi kara xataa luqadda ay ku qoranta xataa nin kastoo soomaali yaqaana ma fahmi karo nin kastoo ingiriis yaqaanana ma fahmi karo nin kastoo carabi yaqaanana ma fahmi karo hadday carabi ku qoranta waa in la helo dad ahlulikhtisaas ah oo cibaaradani qaanuuniyan waxa ay ka turjumayso macnahay sheegaysa fahmi kara iska dhaaf dad ahlulikhtisaas iska dhaaf dad mutacalimiin ah iska dhaaf dad waxgarad ah in dad caamo u badanoo dadweyne ah lasoo uruuriyo oo la yidhaahdo ummaddii soomaaliyeed ee malaayiinta ahayd bay ka turjumayaan kadibna la yidhahdo farta taaga waan asixinay wabilaahi tawfiiq maxay tahay sirta ku jirta sirta ku jirta ay waxa weeye waxaadan diyaarsanin talana aadan ku lahayn laguu soo diyaariyey baa la doonayaa in lagu laqsiyood qaadato ama jeclow ama necbow kadibna in laga dhigo taxillatulqasamo mara beenbeen ah loo huwiyo mara beenbeen ah oo sharciyo loogu samaysto in loo huwiyo ujeeddadu waa taa wa ilaa waxa weeyaan sidan si ka gadisan baa loo cardin lahaa hadduu yahay wax la doonayo xataa jidka iyagu samaysteen inay mariyaan waxaa kaloo iyadana qariib ah oo la yaab leh waxani ummad baa loo qorayaa ummadduna waa ummad muslim ah shareecadeedii inayna ka hor imaanin baa la doonayaa shareecadeedii dadkii garanaya culimmada ahaa oo ka kontarooli ahaa wixii shareecada khilaafsan ayagana bilowgii horeba waa la fogeeyey ayaga lama soo dhawaysaninba waxaa laigu yidhi nin waxaa la socda kuwan dejinaya dastuurka bakistani miya adugu eshiyan miyaan umalaynaya oo inta badan u n-ka qawaaniinta u qora oo isku sheega inuu yahay nin caalim sharci ah ninkaasaa culimmadii matalayaa la leeyahy bosishinkii culimmada soomaaliyeed ninkaasaa fadhiya oo fiirinahaya maxaa shareecadiinna iyo dhaqankiina ku khaldan oo awey kuwanagi kuwanagi ma leedeen maya hawsha hawl sahlan maaha qaanuunkani sidaa hadduu ku maro waa waxaan awood loo lahayn intaasoo sano in wax lagaga noqdo waana la qasban yahay caalamka maanta jiraaye nimankan ku amartaagleynayaay shuruucdooda iyo nidaamkii iyagu ay dejisteen kadibna fashalkiisii maanta ay u joogaan bay doonayaan inay nagu qulaamiyaan oo sanka naga geliyaan war khiyaarna siiya oo shucuubta muslimkaa khiyaar siiya waxaa qariiboo la yaab leh shucuubtii muslimka maanta waxay u soo jeesato u noqotay shareeco islaam xal aan ahayn ma jiro u fiirsada rabiicu lcarabi caalamka maxaa ka socda caalamu lcarabi dadkiioo islaamka u noqday shareecadii baan rabnaa diintii baan rabnaa soomaalina waxaa la doonayaa wakti caalamulislaami soo laabtaa la doonayaa kor in laynoo foofiyo oo gaalnimo iyo dasaatiir aan waxba ka jirin iyo balaayo in laynagu sallimo musiibada jirtaay waxa weeye meeshii dhowr iyo labaatan sano aan ka soo bilownay baan dib ugu noqonaynaa qodobkii halkii aan ka soo bilownay baa dib laynoogu celinaya maxaa yeele rabbigeen tabaaraka wa tacala masaa'ibta wuxuu inoogu riday oo balaayadan inoogu dhacday oon u qaybsannay oon isullaynay oon u qaxnay oo gaaladu inoogu habsatay wax kale ma ahee kitaabka rabbi baynu ka fogaanay nabigeenuna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddayna madaxdooda iyo dowladahoodu kitaabka alle ayna ku maamulin dhexdooda balaayiya baas baanu dhigaynaa waanu qaybin kadibna ayagaan isku garaacaynaa bu alla yidhi tabaaraka wa tacala waa la ysgaraacay waa la ysbaabiyey waa la ysku rogmaday labaatan sano kadib dhowr iyo labaatan sano oo masaa'ib iyo balaayo iyo wax walba aan soo marnay baa waxaa la doonayaa haddana dacartii aan dhowr iyo labaatan sano ka hor daaqnay in haddana layna daajiyo markaas bambaanooyinku inugu qarxaan oo masaa'ibtu sii labalaabato oo sii socoto ninka moodaya dastuur baa la dejiyey dowlad baa dhisantay oo waad qarweysaa oo imisaa mid la dejiy oo imisaa mid la dhisay xal miyay ahay xal ma keenin xal ma keenin ummaddani waxay u baahan tahay muslim ma tihiin mise ma nahawa muslim baan nahay masaajidkaa baan soo gallay inaan muslim waa tukanayna haddaanu muslim nahay waxaanu rabnaa wax kale mehe sharciga rabbi waay dasaadiirta wixii nidaam ah ee nolosha kala habaynaya ee ibni aadamku ku heshiiyo ee aan shareecada ka hor imaanaynin wax dhibaato a ma leh in badan oo dasaatiirta ka midana waa noocaas in badan oo ka mida waa wixii dadku ku heshiiyaan dhibaato ma leh laakiin xalaalayn iyo xaaraamayn khamradu waa xalaal oo zinadu waa xalaal oo ruuxdii ruuxu ruux dilay lama dili karo oo hadday doonaan waxay ku darayaan wiilka ninka iyo labada nin waa isguursan karaan way ku darayaan hadday rabaan ma aqaana ma ku jiraa mise kuma jiro laakiin waxaan filayaa waxa loo qarinaya waxbaa ku jira liish loo qarinaya oo hadday rabaan waxay ku darayaan dumarku gooni bay isu guursan karaan ilaa nidaamyadooda noocaas turkiga waa dhoweyd oo ay rabtay inay ku darmato yurub inay ku darmato ama midowda yurub ay ku darmato shardi waxaa looga dhigay dastuurkiina waxaa ku jira zinadu waa xaaraam ka tirtira markaad ka tirtirtaan zinadu waa xalaal ood ku qortaan haweenaydu ninkay rabto way la seexan kartaa xataa hadday nin leedahay markaad sidaa ku qortaan shardigaa waad soo fuliseen lilasaf dowladdii turkiga mujtamacii muslimkaha dowladdii u telinaysa waxay yidhahdeen si aan yurub ugu biirno waa inaan ka tirtirno qodobkaa isaga ah aawa yurub aawa yurub ma cid ilaahay la dagaalantay baa liibaan iyo gaari wanaag gaadhaya nidaamka waxaa saa u socdaaye waxna anfacaya ma ah wax mujtamaca muslima anfacaya ma ah wax ruux muslima uu u ordo ma aha inuu qayb ka geysto oo gacan ka geysto walaalaha ku ordaya waxaan u sheegayaa u ruclaynaya ee dagaalka ugu jira si ay mu'tamarka uga qayb galaan waxaan u sheegayaa waxaydaan wax ka qaban karaynin ha ka qaybgelina wax khaladkiisa aydaan fahmaynin ha ka qaybgelina wax khaladkiisa aydaan ka jawaabi karaynin ha ka qaybgelina wax magiciinna lagu marsanayo ha ka qaybgelina ilaahay tabaaraka wa tacaala wixiisa iyo sha'nigiisana ha gelina intaad tidhaahdaan waa sax dastuur buuna noo yahay rabbi intaad maalinta qiyaamada hor timaado su-aashaa meeshaad ka geli lahayd baa loo baahan yahay qul allahu adina lakum warma ilaahay baa ku maanaa fasaxa ku siiyey muslimku inuu baraarugsanaado weeye masaa'ibta ina dhacday inagu dhacdayo xaaladda hadda aan soo gaadhnay mujtamacaadku markay dumaan oy burburaan oy masaa'ibtu ku dhacdo oo sidan ina haysatoo kale ay qabsato waa loo sugaa wakti bay u sugaan nimankani waa loo kaadiyaa balaayaha ku habsato tu kale ha ku soo baxdo tu kale ha ku soo baxdo waxoogaa waxaa ka dhimanaya manaacada difaaca ka dhimanaya dareenka dhan baa ka dhimanaya mujtamacaadku marka dambe waxay gaadhayaan heer ay yidhaahdaan jin iyo shaydaanna ha noo taliya wuxuun ha noo yimaado xataa shaydaan kii ilaahay abuurtay ee ibliis ah ee nebi aadam xataa lumiyey laftiisiina ha noo yimaado dawlad ha noo dhiso waa la daalay oo waa la rafaaday oo waa la silcay oo waa la qaxay oo dhib baa la gaadhay xaaladaa iyadaabaa laleeyahay hadda way diyaarsan yihiin bas markaasaa inta wax la facjineeyo oo laisku hagaajiyo oo magaca loo hagaajiyo oo baa laleeyahay adeer waad baaba'santihiina ma aqbalaysaan mise waad kusii jiraysaan hadda nin dab ku jiroo rafaadsana wax war iga saar waayo war iga saar iga saar baa wixii dambaynaya ha dambeeye xaaladda aan marayno sax waa xaalad adag laakiin macnaheedu ma aha inay nustajiiri biramdaai min annaar nin dabka cararay cagagubyo ka cararoo dab ku dhacay kudka guwayoo qanjo ku dhacay musiibo yar ka cararayo tuwan ku dhacay iyaynaa noqonin in sha allahu tacala صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا